maamulka magaalada maraka ee gobolka shabeellaha hoose oo kaashanaya ururada haweenka dhalinyarada guddoomiyaasha xaafadaha ayaa ololo nadaafadeed ka sameeyey magaalada marka kaasi oo sare loogu qaadayo bilicda magaaladaasi ololaha nadaafadeed ayaa maanta waxaa laga sameeyey qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn iyo saldhigga booliiska magaalada marko maxamed cusmaan cali xogayaha dowladda hoose ee degmada marka ayaa ka warbixiyey ololaha nadaafadeed maanta waxaan joognaa degmada marka dhinaca nadaafadda hooyooyinka dhammaan waa mahadsan yihiin hooyooyinkan waxaan leeyahay indheheenna tiin nadaafad adankaad hogaamin wax soconaya male degmadan marka hooyooyinka abaalkiina ma gudi karno laakiin noo dulqaata haddii xunnahay haddii asannahayba noo dulqaata arrimaha gudaha waxaan leeyahay iyo xildhibaanada koonfur galbeed waxaan leeyahay marko waa nabad dadkeedana waxaa ka go'an inay magaaladooda bilicdooda suubsadaan hooyooyinkan markay nadaafad suubiyaan waxay u baahan yihiin gaarigacmeedyo waxay u baahan yihin farkeetyo xaaqimo waxaa kale u baahan yihiin mootooyinkan oo qashiinka lagu qaado saddex lugooleda hay-adaha samafalka ayagana waxaa leeyahay meel aan nadaafad lahayn nabad ma ka jirto qaar ka mid a xubnaha ka qaybgali ololaha nadaafadeed ee laga sameeyey degmada marka ayaa soo dhoweeyey
maanta waxaa ololo nadaafadeed aan ka galnay magaalada degmada marka ololahaasoo ka mid ah sidii bilic soo saarka kaloorihiioo bilaabtay nadaafadda waxaan leeyahay maamulkaoo dhan waa u dhan yihiin guddoomiyaha muxuu ahay qorsheenta guddoomiyaha arrimaha bulshada guddoomiye waaxeedyada annagoo dhan oo isgarabsanayno waxaan maanta ololo nadaafadeed aan ku qaadnay degmada marka waxaan maanta u istaagnay uu noogu horeeyey guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada inaan bulshada magaalada marko dhiirigelino inaan ka shaqayno bilisoo celinta magaalada waxaan maanta hadda isku soo marnay xaruntii xarumihii dowladda oo ay kow ka tahay xafiiskii maamulka degmada ayaan soo marnay eriyadiisi dhanaan soo marnay waxaan soo marnay beertii nabadda waxaan soo marnay suuqii dhanka harqaamaha masaajidka shaanshiga xeebta hoosteedii ahayd haddeer waxaan taagannahay saldhigga buliiska ilaa iyo wareeggaas ayaan isku xirnay aargada
ururka haweenka dhallinyarada isboortiska maxaa guddoomiye waaxidyada maalmahan oo dhan waxaan sheegayna maanta xaqiiqadeeda idin tusinayna waa kan waa meesha aan taagannahay waxaan ka soo bilaabnay saldhigga weyn degmadii maamulku ku shaqaynayey intii ay tabar tahayna gaarto waxaan leeyahay intii qeyb oo dadoo ka soo qayb galay iyadoo ramadaan ay tahay kuleelkan ay jirto dalkooda inay wax u qabtaan inay macnaha wasakda iyo qashiinka maamulkan amarkiis soo ajiib waxaan leeyahay ilaahay mahadha idinka gaarto allah mahadsan ka sokayno mahadda labaad idinkaa iska leh ilaahay ha idinka ajarsiiyo ilaahay caafimaad buux allah idin siiyaan leenah inaan saan iskugu soo baxno hal taaka haddii maanta aan qabano berin taaka kale aan qabano beri kale taaka qabano magaaladu dhan aan gaaraynaa qof kastaba dalkiisas waxuu qabanayaa dalkiisas macnaha hormarsanayaa waxaan leenahay inaan bisha ramadaan ayadoo ay tahay degmada marka inaan isku soo baxno oo ololo nadaafadeeda aan galno oo aan qashinkan iyo wasakdan inay wakhtigan kuleelahan ay kaloora keenayeen aan caqligaas ilaahay asna garad siiyo ilaahay aa ku mahadsan fikirdaas imagala geliyey waxaan leenahay waxaan u baahannahay si kastaba ololaha nadaafadeed ayaa kaalin ka qaadanayo bilicda iyo horumarka magaalada marka ee gobolka shabeellaha hoose